أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulisaa kaydinaysa kooda ugu door karoon waxaa kamid ah xog dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kataib al ikhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarka lagu furtay degmada moqokuri ee bariga wilaayada miige ee hiiraan dowladda saliibiyadda mareykanka ayaa mar kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka soomaaliya bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka buulafula iyo alcadda ee wilaayaadka islaamiga gedo iyo baac ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee kataib al ikhbaariya munaasabad nabad doon lagu doortay ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada galhareeri ee wilaaysaamiga ee galgaduud ardaydii iskuulka hoose dhexe ee sheekh cabdiraxmaan azaylixi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaaysaamiga ee bukool أمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo jimco ah taariikhuna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan xog dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiintu waxay laba howlgal oo qaraxyaha ka fuliyeen inta u dhexeysa magaalada kismaayo iyo deegaanka cabdala biroole ee wilaayada jubbada hoose qaraxa hore waxaa lala egtay gaariin oo cabdibilow ay la socdeen maleeshiyaad iyo saraakiil ka tirsan murtadiinta kaasi oo ka bax magaalada kismaayo kuna sii jeeday deegaanka cabdala biroole inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay ilaa iyo saddex murtad uu ku jira sargaal abaanduule urur ah kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdiqaadir santaare sidoo kale waxaa qaraxaasi allah fadligiisa ku dhaawacmay toddoba murtadiin ah iyadoona uu gubtay gaarigii cabdibilaahi qaraxa uu haleelay qaraxa xiga ayaa sida koob waxaa lala egtay maleeshiyaad murtadiina oo lug ah waxaana qaraxaasi ku dhintay laba murtad oo minabaaryaal ah waxaana ku dhaawacantay saddex kale isugeynta howlgalka ka dhacay duleedka kismaayo dhimashadu waa shan murtad dhaawacna waa toban kale kataab al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii lagu furtay degmada moqokori ee bariga wilaaya islaamiga ee hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen saciib cabdulaahi
المعاريك بالأحزمة
waa muuqaal xiise badan iyo mashaahiid ay laabta ku degayso oo suurad dhab ah ka bixinaya dirir iyo malxamad taariikhda looga diiwaangeliyey baal dahab ah waana sheekada dhabta ah duulaan soo afjaray hankii iyo himiladii ashahdala dirirnimo ee uu cadowgu saddexdii sane ee lasoo dhaafay uu ka waday bariga wilaayada hiiraan lagulana wareegay taliskii ugu weynaa oo uu ku lahaa degmada muqokuri isdaarkaas oo kubaxaya luqadaha carabiga iyo soomaaliga ayaana la daawan karaa muddo toban daqiiqo ah طال الليل بنا دهرا وتناسينا نهج المختار قطعنا qaybaha hore ee muuqaalka ayay kataa'ib ikhbaariyaha kusoo gudbinaysaa axdaastii ka horeysay moqokori ee ka dhacday bariga wilaayada hiiraan saddexdii bil ee lasoo dhaafay laga soo bilaabo tan iyo markii mujaahidiintu ay soo afjareen taliskii weynaa ee murtadiintu ay ku lahayeen degmada aadan yabaal moqokorina ay noqotay hadafka xiga ee geesiyada towxiidka
balse nin hadaf sare leh hurdomo hawoodo eh mujaahidiinta ayaa iyagoo dhididkooda iyo dhaawacooduba qoyan yahay durbadiiba kabta la gashtay firxadka cadowga una jihaystay jidadka ku aroora moqokori si uusan cadowgu u helin fursad uu kaga harsado duulaamada isdabajoogga ah ee mujaahidiinta الأنصار وعين العين قوافلها تغسل عنا قلوب الثار maleeshiyaadka murtadiinta ayaa isku dayay inay ka hortagaan weerarada mujaahidiinta ee ku soo wajahan balse waxaa lagu sharjabiyey dagaallo malaaxim ah oo ay martigeliyeen deegaanada ceel hareeri ceel kooxleh gumare iyo deegaanada ku xiran ribaad sal adag oo ku suntan hal adayg iyo sabar iyo weeraro qorshaysan oo ku socday jadwal jaango-an ayaa allah fadligiis cadowga looga kiciyey deegaano dhowr ah oo uu ku xididaystay saddexdii sano ee lasoo dhaafay wuxuuna allah gacantooda ku cadaabay boqolaal murtadiin ah oo ay ku jiraan madaxyaweyntii horboodayay gulufka ka dhanka ah mujaahidiinta نحن الأنصار وسنمضي تغفر رايتنا بالنصر wuxuu guurabahaleeyo oo uu geedaha soo jiraba wuxuu geeshka islaamka ugu dambayntii soo duldegay degmada muuqokari si magaaladan istaraatiijiga ah looga xoreeyo mooryaantii qabsatay loona soo celiyo ku dhaqankii shareecada islaamka ee ay dadkeedu waayeen saddexdii sano ee lasoo dhaafay وبعون المولى خالقنا intaas kadib muuqaalka ayaa soo gudbinaya malxamadii taariikhda gashay ee laba iyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mujaahidiintu ku soo afjareen saldhigyadii maliishaadka murtadiinta ee degmada muqokori laxadaadka ugu horeeya ayuuna soo gudbinayaa camaliyadii istishhaadiga ahayd ee lagu dahafuray howlgalka markaa kadib oo jihooyin kala duwan ay xerooyinka cadowga uga daadanayaan halayeyada towxiidka
المعارك بالأحزمة
laba iyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobo ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu watacaala ayaa weerar qorshaysan ku ekeeyey saldhiggii ugu weynaa maleeshiyaadka murtadiinta ee magaalada muqokori
المعارك بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذات kadib markii uu kululaaday dagaalka awoodda xaqa iyo baadilkana ay iswajaheen ayay kaamirada kataa'ib soo qabanaysaa maleeshiyaadka ridada oo ooda jabsanaya kanafiga cararaya fagaaraha dagaalka halka tobanaan kaloo ay ku jiraan saraakiishii hogaaminaysay colkaasi bakhtiyadooda goobta looga tallaabsaday
أبادوه بالضربة القاصمة شباب بنيرانهم أجهزوا
kadib markii ay soo afjareen dhufaysadii cadowga ayay markan haliyada towxiidku waxay gudaha u soo galayaan gudaha degmada muqokori wuxuuna isdaarku soo gudbinayaa maqaadiic xambaarsan xiise gaar ah oo qaboojinaya laabta mu'miniinta caragelinayana cadowga allah haliyada towxiidka ayaa iyagoo afka ku haya dikriga allah raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka taagaya bartamaha muqokori
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا dagaalkii muqokori wuxuu ahaa fatxi weyn iyo guul barakaysan oo uu allah ku galladay owliyadiisa mujaahidiinta ah wuxuu ahaa nasri uu allaah ku uufiyey ballanqaadkiisa dhabta ah waa libin uu allaah mar kale nagu tusay sida tawaaducu u jibiyo kibirka iyo qabweynida kalsoonnida iimaaniga ahna u burburiso sawaxanka iyo saylaan dhabka kufriga
للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتياح
nimankan waa dhammaystiray joogaan inaan dhammaystirnana annagu diyaaraan u naha booska cilmi hagar anaa maanta joogo liigu bedele lagama yaabo meeshii raggii cilmi hagar ugu weynaa ay ku dhinteen lagama yaabo inuu shabaab oo maradii madoobeed suro lagama yaabo lagama yaabo meeshii raggii cilmi hagar ugu weynaa ay ku dhinteen lagama yaabo inuu shabaab oo maradii madoobeed suro lagama yaabo qaybaha dambe ee muuqaalka ayaa lagu soo gudbinayaa xaqiiqada dhabta ah ee maleeshiyaadkii murtadiinta iyo mujaahidiintu ku soo afjareen degmada muqokori isagoo qiraalada kala soo dhex baxaya afka madaxda ridada oo sheegaya in derbi iyo teed ay u yihiin cadowga soo jireenka ah ee ummadda muslimka ah ee ku nool geeska afrika oo ah saliibiyiinta xabashida
annaga dowladda soomaaliyeed eh, iyo iyo deegaanka qabaa'ilka dego eh, keliya nama khuseeyo waxaan derbi u nahay oo kale dowladda etoobiya waxaan daah u nahay eh, muxuu ahaa eh, dowladdaas etoobiya waxaan derbi u nahay oo kale dowladda etoobiya waxaan daah u nahay eh, muxuu ahaa eh, dowladdaas etoobiya
dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa mar kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuushiiba waaxda arrimaha dibadda dowladda salibiyadda maraykanka ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay oo ku dirtay fariin ku aadan digniino amni oo heerkoodu sarreeyo kuwaasoo ku wajahan muwaadiniintooda waxayna uga digeen inay u safraan waddamo ay ku jirto soomaaliya dalalka looga digay inay tagaan muwaadiniinta ameerikaanka ah waxaa ka mid ah libiya maali iyo soomaaliya waxaana dadka loo sheegay in halkaasi ay ka jiraan khataro amni islamarkaana aanay fududeyn in lagu gurmado haddiiba ay dhibaato la kulmaan xukuumadda maraykanka ayaa sababaha aysan dadkan ku caawin karin ku sheegtay inaysan u sahlanayn tegidda wadamadan iyagoo tilmaamay inaysan wanaagsanayn wadashaqaynta kala dhexaysa xukuumadaha ka jira dalalkan dhowr jeer ayay sidan oo kale dowladda salibiyadda maraykanka muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka soomaaliya iyadoona dhanka kale dowladda kaafirada maraykanka ay ku fashilantay duulaanka ay ku soo qaaday dalka soomaaliya jasaaka allaahu kheyran walaalka wushiiba bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka buulafula ee alcadda ee wilaayaadka islaamiga baay iyo gadow ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka cusub ee kataib al ikhbaariyan waxaynu ku horumarnaa dhanka wilaaya saamiga ee baay iyo fagaaraha degmada buulufulay iyo walaalkeen abu eman
mujaahidiinta ayaa iyagoo diinkooda iyo dhaawalooduba kuyahay durbadiiba ka baqa gashtay filxadka cadowga habeenkii xalay saacada uun kadib markii ay kataayib al ikhbaariya soo saartay isdaar cusub oo aad loo wada sugayey waxaa dadweyne aad u tiro badan ay isugu soo baxeen goob fagaara oo ku taalla degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay si ay si wadajira ugu daawadaan filimkii cusbaa ay soo saartay kataa'ib kaasi oo lagu soo bandhigayey malxamadii taariikhiga ahayd ee mujaahidiintu ay ku furteen magaalada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan filimka oo aad u xiiso badnaa ayaa si qoto dheer u muujinayay tallaabo tallaabo sida uu dhacay weerarkii cuslaa ee mujaahidiintu ay ku qaadeen degmada moqokori kaasoo khasaare baaxadle lagu gaarsiiyey murtadiintii halkaasi ku sugneed laguna guulaystay in laga xoreeyo degmadaas istaraatiijiga ah lagana saaro gacanta maleeshiyaadkii shayddaanka u adeegayey bulshada buulafulay waxay si aadaa ula dhacsanaayeen muuqaaladii ay qabanayeen indhahooda haween rag dhallinyaro iyo carruur waxay muujiyeen dareen buuxo oo ka dhana cadowga islamarkaana ay ku caddaynayaan kalgaceelkaay u qabaan guulaha mujaahidiinta waxaa meel kasta laga maqlayay takbiirta iyo dareen togan xil uu filimka soo bandhigayay laxadaadka dagaalka sida loo galay saldhigyada cadowga iyo sidii ciidamada murtadiinta loo kala dhantaalay cududooda goobta daawashada ayaa ahayd mid saabsamina loo diyaariyey iyadoo dadku ay ku daawanayeen brojektor lana dhigay qalab cod dheer leh si dadka dhan ay si fudud ugu raaxaystaan daawashada filimkan oo caragelin uga dhigna cadowga islaamka waxaa sidoo kale la diyaariyey fariimo ka tarajumaya ujeeddooyinka jihaadka iyo halganka si shacabka loogu xoojiyo fahamka dhabta ah ee dadaalada mujaahidiinta
marka maradii madoobeyd markii u sileeyey waa calankii rasuulka calankii raayada tawxiidka laa ilaaha ila allah waa maradii madoobeyd yeleey lamagu lagama taagi doono hob lahay wal teege mis mal teeg ma teegde ma teegde allahu akbar
markii uu dhammaaday filimka qaar ka mid ah dadweynihii goobta jooga ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoo si cad u cabbiray dareenkooda qaar waxay muujiyeen farxad xamaasad iyo mahadnaq iyagoo ku tilmaamay muuqaalka mid dhiirigelin iyo niiddhis u ah guud ahaan ummadda islaamka dhallinyaro kale ayaa tilmaamay in filimka uu sare u qaaday shucuurkooda diimeed islamarkaana uu muujiyey in mujaahidiintu ay yihiin kuwa si xeeladeysan u wajahaya dagaalka iskuna darsaday dadaal tala saarashada allah iyo qorsheyn degan oo ka dhana cadowgii isku soo beestay shareecada islaamka
alkitaab ha saartay oo meel raayl ha ku saaray dagaalkii maqokori dagaalkii maqokori la ku saaray meeli oo nimanka murtadiinta hamladana kow ha ka bilaaween ahaytay maasha allah marka saddex sani hay sideenna waan ilaahay fadladii uu ku meel raay mujaahidiinta gacanta ka hayaan maasha allah dareenkay waa dareen oo uu kantargiyaasa kor ma ah marka murtadiintii ola dhammaay adowkii ilaahay ola dhammaay kolley muslimiinta iyada ka farxayaan farxadaasi farxadani la jarta owka maadaama murmarahays een degmadii inka muhiimsan ay tahay xamladii wax ka bilaaween gacanta la kahay marka een eed iyada ka farxsanaa waaga abdinaasir sheegaadan yal dhare iyadaan ka farxsan eed iyada murtadiinta liin dhammaay wal yeen dhooyaan karagni mayba iyada iyadaan ka farxni gaaladaas iyada milan ka halaaganti saasaa waxu jiraan walaalkayga shucuurkaada farxadaada qaabkay ahayd daraankay mebwa miqiyaasa koru eed baa nafteen mebwa nafteen galgalli alxamdulilah alxamdulilah ilaahayaan ka mahadsan ilaahayay mebwa dhulkiinsa madaa waribaan ka mahadiyaan baadalay muslimiintaan ka mahadiyaan eedaan ka farhani eedaan ka dhawoobni galbugaan ka dhawoobin bismillah magacay mayba waa fartan shacbaan mayba rooga magaalada islaamiga buulufulaay maasha allah mayba uu ku banaankunka fiirsanay dagaalkii muqoqori alxamdulilah alxamdulilah fama alxamdulilah ilaahay ka mahadsan maasha allah eedaanka indha gawoobsanay mayba aragnay dagaalkii oo zaa'id lana isdhexgalay alxamdulilah ilaahay subxaan qaadirka ka mahadsan وبعد ما يبقى كم واحد سنة مجاهدين إلهي سبحانه قادر كي قالنتو قول هسي een meel raais walba gaalo galantan ka jaray oo meel raa gaadiid iyo diyaaro la araga ayaa galantan laha ingiriyey ciidanka ina gorgorti leere milka sadeeda ninka gargu ninka gondiyaasi unayna guulagaana ilaahay subxaanahu wa tacaala usi garabkaana ka jara gorigaanona gaatir leew insha allahu tacaala buulafulay waxaa in la xuso mudan inay ka mid tahay goobaha ugu horeeya wilaayaadka islaamiga ee bulshadooda ay sida dhaqsiyaha badan ku helaan isdaaraadka soo gudbiya guulaha mujaahidiinta iyo jabka ku dhacaya cadowga islaamka jasaaka allaahu khayran walaalka bashiir muxidiin awaaman iminkana eegna dhanka degmada alcadde wilasaamiga ee gedo iyo walaalkeen xasaam carafaad halkani waa fagaaro ku yaala bartamaha suuqa degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo kaasoo ku caanbaxay daawashada aflaamta jihaadiga waxuuna maamulka islaamiga ee degmada halkani kusoo bandhigay filimkii cusbaay ee baahisay kataabel akhbaariya kuna saabsanaa xasuuqii maleeshiyaadka murtadiinta lagu xasuuqay degmada maqokori ee bariga wilaayada hiiraan waxaana halkani soo buuxdhaafiyey boqolaal ka mid ee bulshada degmada ceelcadde kuwaasoo ka kala yimaaday xaafadaha magaalada markii uu soo dhammaaday daawashada filimka ayaana waxaanu mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid a bulshadii halkaasi ku daawanaysay filimka waxayna ka warbixiyeen waxyaabihii halkaasi ay ku daawadeen waxaan daawanay caawa oo habeennimo jamca ay tahay filin ama muuqaal ay soo duween mujaahidiinta laga soo duway saaxaadka jihaadka ah ee ka socda gobolka bariga gobolka hiiraan waxaan daawanay muuqaallo dadka cajabgeliyey kuwaasoo muujinaya hasiimada iyo jabka soo gaaray gaalada iyo sarraynta shareecada islaamka iyada oo magaalada muqokori iyo deegaanada ku xeeran oo dhan la surahayo raayaadka towxiidka la surahayo ayaan daawanay iyada oo nimankii ku dhaartay in ay calanka shanta geesle uu shaqaynahayo ay meyd yihiin baan aragnay marka wax fara badan oo nacajabgeliyaan aragnay halkaa waxaa ka muuqanahayay nin walba oo ka hor imaada sharciga islaamka ilaahay inuu ka aargoosan doono ilaahayna asagaa sheegay inuu ka aargoosanahayo wa ina jundanaa lahumul khaalibuuna ilaahay asagaa yidhi marka ilaahay ciidamadiisa ayaa sarreeyo waana uu ka aargoosay kuwa ayagaha ilaahay subxaana wa tacaala cawaaqibkoodana waan aragnay
filinkan caawa daawada filin cajiib ah oo khatartiisa la waaye filin halis ah weeye filin fiican waaye sidii aan rabnay u dhacay gaala waa jabtay waa dabar go'day boqonkori waxa ka dhacay aan arkaynay annaguna walaalahanna waxaan garab taagannahay sida ay u jabiyeen baan u garab taaganna saasaa loo shaqeeya insha allahu muslimkuna ha isku duubnaado gaalana ha jabto filimkaas maasha allah caawitaan daawanay waxaan leeyahay waxaan dhallinyarada u sheegayaa wax ka maqan oo meesha dagaalka inay qaybta hore tagaan rabo waa annaga filimkaas isaga ah cadow say u daawadeen iisa uga dareerin mid nin walba uu ahaa isoo tixgeliyo hooyooyinka lix cunug saddex cunug saddex wiil baa si joogto ah maanta waxba aan qabanaynin nin jihaadka aday nin xoolaha dhaqaalayaa laisugu talagalo aan ka qayb galno jazaakum allahu khayra
filan aad iyo aad u qiimo badan ayaa caawa halkan ku daawanay dagaalkii muqokarey aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay gaalowga meel kastay joogta allaha jibiyo mujaahidiinta cadowgoodana cagtoosta allaha mariyo aad iyo aad ayaan ugu dhowahay andalus waxaan caawa meeshaan ku daawanay filankii moqokori waxaan ku aragnay bakhtiya fara badan oo murtadiin ah alxamdulilah murtadka wuxuu dhahayay marada madow lagama taagaya meeshaan iyadoo laga taago mujaahidiinta wiil geesa mujaahid uu ka taagan ayaa aragnay waxaan leenahay ku sii socda insha allah sabra oo la sabartama cadowga maasha allah meeshaan caa waxaa ka daawanay dagaalkii moqokore oo gaalada si aad iyo aada loogu jebiyey waxaan leenahay muslimiinta cadowgiina allaha jebiye cagta hoosteeda allaha geliyaan leen murtadiinta waxaan leenahay meel kastoo joogtaan waa laykugu imaanaya biidin ilaahi baari meel aa ku nasanaysaan malaha muslimiinta meel walba joogaan waxaan leenahay cadowgiina ciribta hoosteeda allaha maryo waxaan leenahay nasriga ilaahi wuu soo dhowayaa inaan samirno oon la dagaalno gaalada meel walba ay joogtaba filimkani ay soo saartay kataab al akhbaari ayaa qayb ka noqonaya loolanka iyo hardanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka socda furimaha hore ee dagaalka iyadoona lagu jabiyey gaalada kufaarta afrikaanta iyo maleeshaadka murtadiinta ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka jazaaka allahu khayran walaalka cazaab munaasabad nabadoon lagu doortay ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada galhareeri ee wilaaya saamiga ee galgaduud faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali
waa caleemasaarka naqiib cali nuur cadaawe oo loo yaqaano calisalaad taas oo ka dhacday deegaanka caafi ee hoos yimaada degmada galhareeri wilaayada galgaduud xafladda lagu doortay naqiibka waxaa ka soo qayb galay wufuud kala gedisan oo ka kala timid dhammaan deegaanada ay degto beesha mursade iyo beelaha la deriska ah iyadoona ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga ee galguduud oo uu hogaaminayo sheekh cabdulaahi abuukhaalid waaliga wilaayada galguduud beesha cabdila sabdi waxay u caleema saaratay naqiib cali salaad in uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka beesha uu ka dhashay iyo dhammaan ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed naqiibka cusub beesha cabdila sabdi wuxuu ballan qaaday in beeshiisu xaqeeda uu ku raadinayo kitaabka allah loogana soo raadsanayo waxaanu mahad celinaynaa marti sharafka reer murugsade ee ugaas cabdulaahi daaro ugu horeeyo iyo akhyaartooda dhammaantoodna waanu mahad celinaynaa waxaan leenahay jasaakum allahu khayran sida la idiin sheegaba calisilaa dadka qaarna waa yaqaanaa qaarna berigii kolley ku taasay ila tahay laakiin dadku sida badan waa yaqaanaa n odaga cusub ama naqiibka cusubu beesha soo dooratay waa aniga waxaa la igu soo doortay inaan kitaabka alle iyo sunnada nabiga aan ku hogaamiyo beesha cabdalla sabdi oon riximka nahay oo aan ka dhashay beeshaas xaqeeda inaan ugu raadiyo kitaabka alle sunnada nabiga ayakana wixii lagu yeesho aan uga qaado sidaas ayaa laygu doortay ayada ayaana ku dhaqmi doonaa haddii ilaahay ka raalli noqdo ummadda muslimiinta ummadda muslimiinta oo dhan hadday deris tahay iyo hadday fog tahay koob iyo tobanka gobol ee walaayadu ay joogto oo raayaha tawxiidku ka taagan yahay inta joogta oo walaayaadka dhammaantoodna waan u sheegayaa beeshaas inay diinta islaamka wixii ka maqane diinta islaamka ay ku rabto wixii lagu yeeshana ay diinta islaamka ay ku bixihayso aysan daaquud iyo filinkaas aysan dhaqayn ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha murasade ayaa la dardaarmay nabadoonka cabdilla sabdi halkaas waxaa ku qoran xadiid xadiidaa ku qoran xadiidkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati horta dadka dhan dhammaantood waa raaci waa dad mas-uul laga yahay qofki waa waa ilaaliyayaal dad wax ilaaliyo oo oo mas-uul ah wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof walbana wixii ou ilaalinaayay waxbaa laga soo ari doonaa biri walaalkeenna waa soo dhawaynaynaa shaqadaan ku garab taaganahay wax allaale wixii ou saacidaada awood u leenahay waa la garab taaganahay haddaan ahay ugaaskii beesha saddex iyo sagaal ee beesha murugsade waa garabkiisaan taaganahay hawsha sidaanu qabad u waday kala dambayntii iyo wanaaggii iyo hawsha sidooda soo dhowow ku soo dhowow uur furan gacmo furan qalbi furan sheikhulwaali sheekh cabdulaahi abuukhaalid wuxuu ku wareejiyey naqiib cali salaad kitaabka qur'aanka kariimka raayada tawxiidka qoray ak ah iyo furaha gaarigii uu ummadda ugu adeegi lahaa raayada kulley waa ujeedaan ummad kasta waxay leedahay wax astaan ay leedahay ummadda muslimiinta astaantoodu waa tan maanta waxay naga dabwadaan maaragtay gaalo barnaamijka ay soo habaysay ee soomaaliya laga kala goynaayo raayada anna waxa waaye raayadana midayn lahayd wey ummadda soomaaliyeed meel ay joogdo muslimiintu dhan mid ay iskugu imaanayaan waa tan insha allahu naqiibka tanaa u dhiibaynaa qabso insha waa qori aka ah afartii todobo calasalaad waa nin reer galgaduud ah qoriga ma taqaana lama dhahayo hadda kolley waa is leeyahay marka waxaa la rabaa bis in maaragtay habaysto go-aankiisna marka horeba insha allahu nin geesi aan ka ogeyn qorigii marka waxa waaye kitaab qur-aankii iyo raayadii tawxiidka haddii qori daba taagnayn warkaas waa shaqayn waaye hore ay u shaqayn waaye marka way laga shaqaysiin lahaa kitaab qur-aanka iyo raayadii tawxiidka waaye qaba naqiib furahan waxa waaye furihii oo gaari cusub oo maaragtay walaalaha ay ugu talagaleen walaayadan ay kusoo wareejiyeen isla markaasna ay ugu talagaleen naqiibka in hoolihiisii iyo shaqadiisii u adeegsado jazaahum allahu khayran naqiib cali furaha baaburka waa kana lagu wareeg baaraka allahu fiik
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر kadib markii la doortay naqiibka reer cabdalle waxay dabaaldeg wanaagsan ay ku soo bandhigeen bartamaha magaalada caafi oo ay iskugu yimaadeen boqolaal dadweynaha reer caafi ah jazaaka allaahu kheyran walaalka cabdiraxiin ardayda iskuulka hoose dhexe sheekh cabdiraxmaan azeylici ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiiglow ee wilisaamiga ee bokool faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
دوما طالبا لا تيأس ففيه عذب المنهل barashada cilmiga sharciga waa waajib saaran qof kasta oo muslim ah rag iyo dumar midkuu raba ha ahaado isagoo halkaas ka duulaya ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool sare u qaaday aqoonta diineed ee bulshada waxayna fureen iskuulaad hoose dhexe oo ay wax ku bartaan arday isugu jirta wiilal iyo gabdho waxaa sidoo kale iskuulaadkaasi ka faa'iidaysta oo wax ku barto dadka waaweyn inkastoo iskuulaadkaasi diini iyo maadi labadaba lagu barto haddana waxay diiradda saaraan barashada cilmiga sharciga waxayna taasi keentay in rag iyo dumar badan oo ka aflaxay iskuulaadkaasi maanta ay yihiin macallimiin wax ka dhiga iskuulaadka ka furan wilaayada islaamiga ee bakool iskuulaadkaasi lagu barto aqoonta diineed ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ka mid ah iskuulka hoose dhexe ee sheekh cabdiraxmaan asaylici ee ka furan degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool gelinkii dambe ee shalay ayay ardaydan oo isugu jiray wiilal iyo gabdho sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo farxad geliyey waalidiin badan oo ku sugnaa munaasabadii ay ardaydan ku soo bandhigayeen aqoontii iskuulka ay ka barteen taas oo ka dhacday bartamaha degmada tieglow waxaa goobta ku sugnaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada tieglow culummo nuqabo waalidiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan kuwaasoo dhagaysanayay bandhigan ay ardaydan sameynayeen ugu horreyn waxaa kelimad ku saabsanayd barashada cilmiga sharciga munaasabadda ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee bakool mujaahidi shacbi ma eran jireen alcaalimu man khaafa allaha lanka caalimka lan ilaahay ka obsadow subxaanahu wa tacaala kaasa caalim eh ibnu cabaas ma eran jiray man khashya allaha fahuwa caalimu lanka alla ka obsado kaasa caalim eh marka cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka munasalka ilaahay nindeji culumta la baradow dhan mayba manbac ina kitaabka qur-aanka kitaabka qur-aanka waliba fiqhiga axaadiiska naftiisba mayba tibyaan iyo تفسير يا قرآن الكريم يا نحوذ إيو صرفذ إيو بلاغذ إيو حسابت إيو كل العلوم ما يبقى لها لها استنباطي كتاب القرآن
suldaanka guud ee beesha jirible oo isagana dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa waalidiinta kula dardaarmay inay ka warhayaan carruurtooda kuna ogaadaan goobaha waxbarashada waalidiinta ubadka ilaahay siimay kala dardaarmaane haddii ruugaan magaalooyinka nabadana ku jarta nacmadan ku jarta ogeeka owlaadina mayla baraaw iskoolaadkeenna dhakadaayaan diintiina saliin baraa walaa langmayluun laha kabandhiki badanaa wal diinta ka saabsan ahayn marka maylanaa faa'iidow ilaahay aan kama hadayaana ilaahay aan kama hadayaanan badan barnaamijkaasay ku faa'iidaysaday
mid ka mid a waalidiinta carruurtooda ay dhigtaan iskuulka oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey macallimiinta soo saaray ardaydan ee sababtooda ay heerkan ku soo gaareen marka una waalidiintii anna may argo hayna anna iyaalkii eed lahaan ka dadaali boqolkiiba boqol si wanaagsan lahaan ka dadaali alxamdulilah may mahadnaqaane macallimiintii intaan joodii habiidi antum oo sabar ah kabidi antum almaha kashabti alhamdulillah ilahi aan ka mahdnagaan ana ilahi khair hasi miizan khair allah ansaar ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed qulubta gilgilay aathaarna ku reebay martidii goobta ku sugneed ee bandhiga daawanayay عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم أخرجه مسلم وأحمد عن أبي بكرة نفيع بن حارس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين ما الواجب على كل مسلم ومسلمة
الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لماذا خلقنا الله يا زميلتي خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أعظم شيء أمر الله به
أعظم شيء أمر الله به التوحيد وأعظم شيء نهى الله عنه أعظم شيء نهى الله عنه الشرك ما هي العبادة
العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ما هو التيمم
استعمال التراب بدل الوضوء بالصلاة متى يجوز التيمم يجوز التيمم في حالتين هما عند فقد الماء وعند تعذر استعماله على من تجب الصلاة الجمعة تجب الصلاة الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ما هو الكسوف؟
هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعض waxaa jiray su'aalo dhextaal ah oo la weydiinayay ardayda iskuulka laguna bixinayay abaalmarin la siinayay qofkii su'aasha ka jawaabo سؤال كويت نبلتها كم عدد قارات العالم وما هي كم عدد قارات العالم وما هي معايا عبد الرسام معلم محمد ودراسة الشيخ عبد الرحمن الزيلي عدد قارات العالم تس- سبعة وهي إفريقيا آسيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أستراليا القارة القطبية الجنوبية أرضي أسباب الويدين قارات عالم شادري وانت ساعة الجوابي تضويري أفريقيا آسيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أستراليا هي القارة القطبية الجنوبية هي جاوبت جواب الساعة ومنك قولي إسليه لما دولار سؤال لما أرضي الويدين ما يبغى أين اختفى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وقت خروجهما من مكة
magacaygu waa cabdishakuur mukhtaar madrasateedana waa sheekh cabdiraxmaan alzeyli qaaru jabal thawl ardaygaas ma balweydayn rasuulkii abubakar markii madiino ee maka ku hijroodeen oo madiino hijroodeen meelo sakarayaan tahay tahay waliga ku jawaayin qaaru sawr waan sasaayan ku jawaayay sin meba guulaysay saas oo kale lama dollar waxaa sidoo kale jiray su'aalo kale oo maamulka iskuulka uu ku bixinayay abaalmarino islamarkaana la weydiinayay dadkii goobta ku sugnaa ee bandhigga ka soo qayb galay hadda mebaan gudwaanayaa su-aalagii ol weydiyaay dhammaan dadka xaadiriinta ah markii laku reebo ardayda su-aalo koowaad كم أنواع التوحيد وما هي؟
أنواع التوحيد ثلاثة وهي توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات جاب تسيو جاب ساعة أن ما يقول يسلين لما درى أي سؤال قدام متى وقعت معركة آذن يابان maalinta arbaabaha ay tahay taariikhdu may maraasi tumin siyeed shawaan kun afar boqol afartili taariikhda maraas artay tumisiyeed billi shabaal kun afar boqol afartiili oon jaab saxo maba guli sidayn lama dolar
bandhigan ay sameeyeen ardayda iskuulka hoose dhexe ee sheekh cabdiraxmaan asaylici ee degmada tieglow ayaa ahaa mid ka duwanaa kana xiise badnaa bandhigyadii hore waxayna tani muujinaysaa midhaha laga dhaxlay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee bakool
هوا طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهج guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxaanimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtageli waan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak